bismillah walxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseini alislaamiya ama alxuseini islamic stereo and bookshow hargeysa halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa muxaadarada cinwaankeedu yahay walaaltinimada islaamka waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed cali jaama
alxamdu lilah rab alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam wabacda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal mawduuca aan doortay maanta inaynu wax iska nidhaahno inu wax isaga faa'iideyno waxa weeye alukhuwatu diiniya waa walaaltinimada xagga diinta ee ay walaalaha ku yihiin dadka muslimiinta ahi taas ayaynu wax isaga sheegaynaa nolosha dadka muslimiinta ah dhismaha dawladooda iyo jiritaankoodaba ahmiyad iyo qiimo weyn ayay u leedahay walaaltinimada dhexdooda ah walaaltinimadaas oo la kobciyo oo la ilaaliyo oo laga ilaaliyo wixii waxyeelaynaya ee dadka muslimiinta walaaltinimadooda wax soo dhexgelinaya ee kala jiraya isla markaana lagu dhaqmo wax aliyaaliyo wixii walaaltinimadooda sii korinaya ee sii kobcinaya ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay walaaltinimada islaamiga ahi waxaynu ka garanaynaa nabigeena maxamedo sala allahu caleyh wasalam markuu hijrooday ee uu maka ka hijrooday ee uu madiino tegey seeska u dhigayey qawaacidda iyo tiirarkii u taagayey dawladdii islaamka ahayd markii ugu horreysay ee uu madiino tegey waxay tilmaamaan culimada siiradu inuu laba arrimood ku dhaqaaqay rasuulku sala allahu alay wasalam isagoo aan shaqo kale iyo hawl kala qaban ayaa wuxuu rasuulku sala allahu alay slam ku dhaqaaqay kow inuu masaajidkii dadka muslimiinta markaska iyo xarunta u noqon lahaa laga hagi lahaa inuu dhiso markuu markaskaa iyo bayskaa u sameeyey waxa uu mar tallaabadii labaad ee uu qaaday ay noqotay inuu mideeyo oo walaaleeyo dadkii muslimiinta ahaa inuu walaaleeyo ansaar iyo muhaajiriin kuwii soo hijrooday ee la socday ee xaggaa maka kala yimi ee ehelkoodii iyo maalkoodii iyo guryahoodii ka yimi iyo kuwii soo dhoweeyey ee madiine loogu tegay ansaar ahaa inuu walaaleeyo ayay noqotay tallaabadii labaadna oo uu markaa ilaa heer gaadhsiiyey walaaltinimada inay isku dhexli jireen oo ay isku xidhiidhin jireen oo ay weli isugu noqdeen ilaa xad yacni sida ay u fuliyeen ee ay u dhaqangeliyeen asxaabtii rasuulkuna heer waxay gaadheen aw ninkii laba dumara qabay ansaari ahaa uu u furo walaalkiisii muhaajirkaha ee xaggaa ka yimi uu u furo mid ka mid a ayay gaadhay markaa walaalayaal yacni ahmiyadda iyo qiimaha ay leedahay walaaltinimada islaamku halkaas ayaynu ka garanaynaa in aanay dadka muslimiintaahi tallaabo qaadi karaynin in aanay hore u socon karaynin ilaa oo ay walaaltinimada dhexdooda ay xaqiijiyaan oo ay camaliyad ahaan ay u dhaqangeliyaan mooyaane tallaabo hore uma qaadayaan labada arrimood haddaan dib ugu noqdo nabigeenu sala allahu calayh wasalam markuu madiino tegey baloor kamuu qaydanin oo muu jeexanin baloor aidiba aidiya muu jeexanin mid sigistiba aidiyana muu eeganin keliya wuxuu ka fikiray daar iyo sar dheerna kamuu jeexanin waxa isaga ugu ku weynayd oo agtiisa iyo qiimo iyo qadar ku lahayd siduu masaajidkii dadka muslimiinta uu ka hagi lahaa ee ay ku cibaadaysan lahaayeen ee ay ku tarbiyayn lahaa inuu dhiso masaajidku wuxuu ahaa yacni xilligii rasuulka ilaa cusuurtii markaa dadka muslimiintii ay diinta ku socdeen meesha dadka muslimiinta laga tarbiyadeeyo ee wax looga sheego meesha laga hago ee laga dagaalgeliyo ayuu ahaa waana mid habboon in dadka muslimiinta uu makaanada iyo derajo u lahaado oo aanay halka ay guryo dhaadheer ay kaga fikirayaan marka uhoreysa oo mid waliba ufikira sidii masjid ay isugu yimaadaan ay u samaysan lahayn oo qiimihii inuu yeesho tallaabada labaad ee ah iyana walaaltinimada uu rasuulku sala allau alay slam walaaleeyey waa mid iyaduna lagama maarmaan ah dadka muslimiinta ahi inay iyaguna dhexdooda walaalo dhaba ay noqdaan ilaahay baa kitaabkiisa qur-aanka wuxuu ku yidhi inama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta ayuunbaa walaalo baa ilaahay yidhi sidii waxaanay walaalnimo kalaba jirin ayaga unbaa walaalo baa ilaahay yidhi waxaa kaloo ilaahay aayad qur-aana ku yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd mu'miniinta ragga ah iyo mu'minaadka dumarkaa barhkoodba barhka kale awliye iyo xigto ayaga ayaa isu abaa ilaahay yidhi ayaga ayaa awliyo iyo xigto isu abaa ilaahay yidhi waxaa rasuulkeenu sala allahu alay wasalam isaguna yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda washabaka bayna asaabicih rasuulku wuxuu yidhi qofka mu'minkaahi qofka kale ee mu'minkaa sida dhis oo kale ayuu u yahay sida dhiska barhkiiba barhka kale u adkeeyo xabad lebaniba xabadda leban ee kale ay u hayso ayay dadka muslimiintaahina isku yihiin oo mid waliba walaalkiisa kale u xoojinaya uu garabkiisa u taagan yahay isagaoo tilmaamaya ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam qowlkii ficilna uu ku turjamay washabaka bayna asaabicihi farihiisa ayuu isdhaafiyu isdhexgeliyey macnaha sida faraha marka la isugu qabto ay isu dhexgelayaan sidaas oo kale ayay dadka mu'miniintaahina isu yihiin waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi mathalu lmu'miniin dadka mu'miniinta masalkooda iyo sifadoodu waxa weeye sida ay isu jecel yihiin sida ay isugu naxariisanayaan sida ay isugu dhimrinayaan ay isugu jilcayaan ka mathali ljasadi alwaaxid jidh keliya oo kale ayay ka dhigan yihiin jidhkaa rasuulku sala allahu alay slam wuxuu inoogu tilmaamay haddii jidhka xubin kamidii xanuunsato in jidhkii intii kale uu soo jeediyo xumo uu ugu yeedhayo ay xumo iyo qandhadii wada gelayso oo masalan haddii ay ku xanuunto jidhkaaga xubin ka midii masalan isha ayaa ku xanuunaysa suurtagal maaha inaad iska seexato xubnihii intii kala seexato xumadiina way la wadaagayaan soo jeedkiina way la wadaagayaan waxaynu nusuustan ka faa'iidaysanaynaa in walaaltinimada diintu tahay mid ka weyn walaaltinimada nasabka walaaltinimada nasabku haddii aan walaaltinimada diintu la soconin way go-aysaayoo way kala go-aysaa laakiin walaaltinimada islaamku iyadoon tii nasabku la soconin ayay dadkii muslimiintaha kulminaysaa walow haba kala fogaadaan dhulkooda iyo daarahoodu haba kala fogaadaane waa mid kulminaysa waxaynu idhi walaaltinimada nasabka ee nasabka iyo wada dhalashada walaalo lagu yahay haddii aanay walaaltinimada islaamku raacin qiimo male laakiin ta qiimaha leh waxa weeye waa walaaltinimada islaamnimadiiyo iimaanka lagu walaaloobo walow yaanay idinba kulminin walaalnimadii xagga nasabkuya waa walaalnimo keenaysa inuu mid waliba ka kale muraayad u noqdo waa mid keenaysa inay isu naseexeeyaan ay isu gargaaraan waa mid keenaysa inay isu dardaarmaan wixii xaq ah ee wanaagsan iyo ku sabirkiisa iyo ku adkaysigiisa ilaahay baa yidhi dadka muuminiinta isagoo la hadlaya watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan waataquu allaha ina allaha shadiid lciqaab ilaahay wuxuu yihi waxay isugu kaalmaysaan dadka muuminiinta ahow waxaa beriga iyo wanaagga iyo sanfalka la yidhaahdo waxay isugu kaalmaysaan ilaahay cabsidiisa isugu kaalmeeya walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ha isugu kaalmaynina wixii dembi iyo collaytana ha isugu kaalmaynina ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam ayaa ilaahay yidhi waataquu llaha ina allaha shadiid alciqaab ilaahay ka cabsada ilaahay ciqaabkiisu miduu daran yahay weeyaane markaa walaaltinimadii waxay keenaysaa iimaanka iyo islaamnimada lagu walaaloobay in wixii wanaagsanaana dadka muslimiinta ahi iyo cabsida ilaah iyo khayrka ay isugu kaalmayana isla qabtaan wixii dembiyana aanay isugu kaalmayna ay iska qabtaan waayo rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaa hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahayba u gargaar waxaa jirtay ama xilliga rasuulku sidaa lahaa oo uu hadalkaasi rasuulkaba waa ka horreeyey oo waa jiray walaalka hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahayba u gargaar oo isberber taago haddii laga gardaran yahay ka difaac haddii uu dulmi wadana dulmiga la wado la garab galo oo la dhici oo cidduu dulmiyayo adna la dulmi bay u taallay rasuulku hadalkii lafdiisii oo uu si kale uga jeeday iyo macno kale u sameeyey ayuu yihi walaalkaa hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay bau gargaar dabeedna way la yaabeen waxay dhaaheen rasuul allow bal marka laga gardaran yahay dee waan kaba dhicinne haddii uu gardaran yahay sidee baan ugu gargaaraa wuxuu rasuulku sala allahu alay wasalam yihi tamnacuhu aw taxjuzuhu can adulmi fa ina dalika nasru dulmigaa iyo xumaantaa uu wado ayaad ka qabanaysaa oo aada iska hor istaagaysaa oo aada odhanaysaa dulmiga jooji waxaan iska daabaad odhanaysaa kaas ayaa gargaarkiisu noqonaya waayo halaag buu ku socdaa dulmi iyo boob buu ku socdaa gargaarkiisu waxa weeye in aad tidhaahdo waxaa ka joog haddii markaa awood aanad ulahayn oo aad qaban kari weydana dee inaad waddadaa ka marto ayaa ku saaran runtii waa mid maanta innaga taasi inaga maqan oo nolosheenna maanta ka maqan oo maanta aada arkaysa dad badan oo dhaalimiin ahoo ummadda dhibay oo ka soo hoyday baad arkaysaa ama dhul ku haysta ama meel kale ku haysta oo dadkii markaasuu ahaa iyo cidday cid isu xigeen aanay qabanayn oon runta loo sheegaynin oo dadkii khadyaamiyey baad arkaysaa waa mid inaga maqan markaa lagama maarmaana ay tahay inaynu ku dhaqanno oo qofkii gardarro wada la yidhaahda ka joog gardarradaas mid ku bannaan maahayn waa walaalnimo ka mancinaysa inuu qof mid kamidii walaalkiisa kale khiyaameeyo ama hoojiyo inuu khiyaamayo kishi ku sameeyo inuu dago inuu hoojiyo oo meel uu gargaarkiisa ka awoodayo uu ku hoojiyo waa mid maanta hoojintaasina dadka muslimiintaahi aanay wax badan ka walaa yakdulhu xuquuqda qofka muslimka qofka kale muslimka kuleey yuu hoojin baa rasuulku yidhi walaa yuslimhu buu yihi yaanu cadowga u dhiibin maanta dadka muslimiintaa in badan baa ku lacag qaadata sidii qof muslima qof gaalo loogu soo basaasiree loogu gacan gelin lahaa waa mid inaga reeban oo aanu bannaanayn qof iimaan leh oo islaamnimo sheeganayo ka dhab tahay inuu qofkii walaalkii ahaa inuu hoojiyo oo uu cadow iyo cid waxyeelaynaysa u dhiibo inuu ka dhiciyaabaheeda inuu dhibo waa mid aan bannaanayn inuu ku dhibo dhib noocay doontaba ahaata maalkiisa iyo dhiiggiisa iyo cirdigiisu waa mid aan bannaanayn walaaltinimada aynu tilmaanay ilaahay wuxuu u jeexay jidh ayuu tiirarkeeda ugu taagay midhaheeduna ay ku baxayaan dariiq ayuu ilaahay ku taagay tiirarkeedii marka la raacana ay midhaheedu ku baxayaan wuxuu ilaahay ka difaacay ama ina faray inaynu ka dheeraanno wax alliyaaliyo wixii ka hor imanaya walaaltinimada ama waddada walaaltinimada is-hortaagaya waxay noo caddaynayaa suuratu lxujuraat ayaa ilaahay manhajka rabbaaniga ah ee uu u dhigay inoogu caddeeyey waxaa ka kow ah ilaahay wuxuu ina farayaa inaynu tathabut iyo hubin iyo kafiirsi iyo xaqiijin aynu ku samayno haddii war laynooga keeno xun fardi iyo qof kamida dadka muslimiinta walaalahaaga muslimiinta ama koox iyo jamaaco haddii lagaaga keeno war xun in aada iska hubiso oo aanad warkii faafinin oo aanad ku degdegin aqbalidiisa ilaa aada ogaato sugnaanshihiisa ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إلهي وحول يا أيها الذين آمنوا كوا لي النبي رميو كوا مؤمنين تيمان كضبط على جهريو إن جاءكم فاسق هدو قف فاسقا أون توصنين قرد جيح كسعدا إلهي تشتكي سجاس مرسنين هدو إذن لي مادة بنبأ ور هدو إذن لي مادو فتبينوا إلهي iska hubiya buuri warkaa iska hubiya maxaa laynoo leeyay iska hubiya an tusiibuu lian laa tusiibuu si aydaan u waxyeelaynin qowman qolo qoladii warkan iyo waxaan laydinka sheegayay si aydaan u asibin aydaan u waxyeelaynin bijahaalatin idinkoo xaaladda ka jaahila fatusbixuu dabeedna aad noqotaan calaa maa facaltum naadimiin wixii aad samayseen kuwo ka murugooda dabeedna aad noqotaan waxay mufasiriintu soo radaan amaba ay sabab nusuulka aayadda ku sheegaan nin islaamay oo rasuulku markuu u sheegay waajibaadkii yidhi rasuul allahu waan noqonayaa tolkay baan ku noqonayaa islaamnimadaan ugu baaqayaa sekada ayaan ka ururinaya xilliga sekadu marka ay gaadha cidiisoo dir buuri nebigu sala allahu alay slam nin ayuu u diray ninkiibaa malaa qoladan loo diray iyo isaga xilligii zamanuljahiligiibaa wuxu dhexeeyeenoo ninkiibaa baqday intuu iska soo noqday buuhi yaa rasuulallahi ninkii sekadii waa diiday anigana dirqi baan kaga baxsado inuu idilaabo aan ku sigtay fakad baan ahay buuhi rasuulku ciidan buu diyaariyey ninkii ku baxa oo soo qabtaa isagiina dee muddadii waa u go-an tahay oo nin islaamay hadda weeyaanoo dadkaa horena islaamnimada iyo ballanta aad bay ugu wanaagsanaayeen yacni awaamirta diintu ina faraysa si camaliya bay u fulin jireen markii waktigii gaadhay buu aada u yaabay wuu yaabo wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa dee malaaw inuu waryimi oo rasuulku ii cadhooday oo zakadaydi iyo waxaygiiba la diiday oo ay arrin kale xaggaa ka yimi ayuu is yidhi ninkii waa soo baxay oo xaggii nebiga ayuu soo socdaal isagoo bal waxa dhacay ee loogu iman waayey isaguna raadinaya waxa dhacday inay colkii rasuulku soo diray iyo ninkii dhexda iskaga hor yimaadeen war ninkii laynoo soo diray waa kanoo ay dooneen inay waxyeeleeyaanba waarukaadiya maxaa ujeedaan buu isna yidhi halkii ayaa laysku waraystay nebiga ayaa dib isugula noqdeen markaasaa aayaddan qur-aanka ahi soo degtay oo ilaahay leeyahay war faasiq hadduu war idinla yimaado iska hubiya si aydaan cid yacni aydaan xaaladooda ka warqabin aydaan u waxyeelaynin oo dabeetana hadhow aa ka murugootaan intii waxyeelada cid beri a waxyeelayn lahaydeen ee war faasiq ku waxyeelayn lahaydeen ee dabeedna murugoon lahaydeen iska hubiya baa ilaahay yidhi waxaa kaloo ilaahay farayaa intaa kadib haddii nisaac iyo muran yimaado dadkii muslimiinta ahaa hadduu muran iyo khilaaf soo dhex galo siiba haddii nisaaca iyo murankaasi uu noqdo mid hubaysan in la jaro in la jaro nisaaca iyo murankaa si aan dad beri ah naftooda u bixin si aan dhiig macsuum ahoo dhowrsoon aan loo daadinin waa in khilaafka iyo nisaaca iyo murankaa dadka muslimiinta soo dhex galay waa in la jaraa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa in waxaa lagu jarayaa laba arrimood mid kamida yahay islaax midka ugu horreeya waa islaaxoo waa hagaajinoo asbaabtii keentay khilaafkan waa in meesha laga saaraa aathaar iyo raad wixii ay reebtay waa in meesha laga suuriyaa laga qaadaa waa mid haddii ay qabsoomi weydana waa in fi'ada iyo kooxda iyadu xadgudubka wadee suluxa aqbali weyda waa in markaa la edbiyaa oo la isberber taagaa ta lagu xadgudbaya ee laga gardaran yahay dadka muslimiinta waa inay isdhex taagaan wuxuu ilaahay kusii yidhi wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahumaa ilahay wuxu uhi hadday laba kooxood oo mu'miniinta ka midii diriraan faaslixuu baynahumaa dhexdooda sulux iyo heshiis ka dhaliya baa ilaahay yidhi oo heshiisiya wixii murankan keenay meesha ka saaray wixii aathaar iyo raad ka dhashayna tira fain bagat ixdaahumaa ilaahay wuxuu ihi hadday ku xadgudubto midkood calal ukhraata kale hadday ku xadgudubto oo ay ayadu suluxii iyo wanaaggii aqbali weydo faqaatilu alatii tabqii xataa tafi'a ilaa amri illah la dagaalamata xadgudbaysa intay ilaahay amarkiisa ay u noqonayso oo iyo wanaagga iyo suluxa iyo waxaa la furaya dadka muslimiintii ku dhexdhexaadiyeen ilaa intay uga noqonaysa la dirida fa infacat ilahay wuxu uhi hadday noqoto suluxii iyo heshiiskii iyo wanaaggii u noqoto fa aslixuu baynahumaa bilcadl ilaahay wuxu uhi dhexdooda waxaa ku hagaajisaan cadaalad ku sulxiya baa ilaahayd oo jawriyo idinkaanu idin rabniyo idinkaanu intaa idin saarnay iyo idinkaanu idinku jiifsanay ma aha e taa waxba ku hagaagi maayaan waa milil korkii oo la dhahaye cadaalad baa ilaahay yidhi dhexdooda ku hagaajiya waaqsiduu cadaalad sameeye ina allaha yuxibu lmuqsitiin ilaahay waxa uu jeceliyay kuwa cadaalada sameeye cadaalad sameeye baa ilahay leeyahy inama almu'minuuna ikhwa ilaahay wuxuu ihi dadka mu'miniinta unbaa walaaleya faaslixuu bayna akhawaykum walaaladiina labadiina walaalada diriraya xumaani ay ka dhaxayso heshiisiya baa ilahay yihi wattaquu llaha lacallakum turxamuun ilaahay ka cabsada si laydinku naxariisto daraaddeed marka ilaahay naxariistiisa waxaynu ku helaynaa waa markaynu islaaxa iyo wanaagga dadka muslimiinta hadday noqdaan laba qof oo isqabtay hadday noqdaan laba jaaroo isqabtay hadday noqdaan laba qabiiloo isqabtay hadday noqdaan in kasii badan oo isqabatay in islaax iyo wanaag dhexdooda la dhaliyo oo laga dhaliyo ayaynu falaaxa ku helaynaa cadaaladda aynu samaynaynu naxariista ilaahay ku helaynaa walaaltinimadeenaynu ilaalinaynu ku helaynaa ilaahay naxariistiisa iyo cabsidiisa ayaynu naxariista ku helaynaa waxa kale oo ilaahay nahiyey ama reebay qofka muslimkaahi inuu ku dheeldheelo walaalkiisa muslimkaa inuu qadarkiisa iyo qiimihiisa hoos u dhigo qofka muslimkaa qadarkiisa iyo qiimaha uu ilaahay agtiisa ku leeyahay mid weyn weeye markaa ku dheeldheelka lagu dheeldheelayo xaqirida la xaqirayo yaraysiga la yaraysanayo takoorka la takooraya waxay keenaysaa dadkii muslimiinta ahaa ee ay ahayd inay gacan keliya noqdaan kuwa isu laaba xadhan inay noqdaan inay kala ordaan ayay ku keenaysaa sidaa daraaddeed ayaa ilaahay uu reebay ilahay wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya nebi rumeeyo laa yaskar qawmin min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaain casaa an yakuna khayran minhuna ilahay wuxu uhi kuwa aliya nebi rumeeye muminiinta ahow biismi liimaan baa ilaahay ugu dhawaaqaya dadka mu'miniinta ah ee ilaahay rumeeyey yani xasi iyo boorin baa ku jira wixii la sheegayo in la qaato kuwa aliya nebi rumeeye cabdullahi bni mascuud baa laga wariyey inuu yidhi haddaad maqasho ilaahay yidhaahda ya ayuha aladiina aamanuu qalbigaaga waa inaad furtaay ood maqalkaaga raaricisaa imaa waxaa laba mid kadib unbaa imanaya wax wanaagahoo lagu farayo inaad la timaado uu yahay imaa xumaan laguu diidayo labadaa mid un baa ku xigay ya ayuha aladiina aamanuu e haddaad maqasho waa inaad maqalkaaga raaricisaa marka alla isagoo magaca iimaanka ugu yeedhayo wuxuu leeyahy laa yaskar qawmin min qowm qoom qoom yay ku dheeldheelin macnaha qoomkana waxaa laga wadaa raggu yay rag kale ku dheeldheelin casaa an yakunuu khayran minhum waxaa laga yaabaa kuwan lagu dheeldheelayaa inay kuwan ku dheeldheelaya ka khayr badan yihiin baaba laga yaabaa yaan qoomna qoom ku dheeldheelin qofa una qof kale ha ku dheeldheelin maxaa ka soo baxaya dee cidkaa khayr badan oo ilaahay agtiisa qiimo iyo qadar kule inaad ku dheeldheesho dabeetana qof ilaahay qadar iyo qiimo siiyey markaad adigu ku dheleesho adiga ilaahay bay iska hor imanaya ood iska weynayso waxa kaloo ilaahay yidhi walaa nisaaun min nisaain casaa an yakuna khayran minhunna dumarna dumar yay ku dheeldheelin oy iska weynaynin oy xaqirin waxaa laga yaabaaba ilahay yidhi in kuwa lagu dheeldheelay ay ka khayr badanyihin kuwa ku dheeldheelayeen ayadoo laga yaabo qowm keliya haddii la yidhaha rag iyo dumarba inay soo geli lahaayeen ayaa haddana ilaahay arrinkaas sida u diidan yahay iyo dheeldheelkaasoo xagga dumarka kusii badan ayaa ilaahay gaar dumarkiina wuxuu soo walaa nisaaun min nisaain casaa an yakuna khayra minhuna dumarna yay dumar ku dheeldheelin baa ilaahay yidhi ow xaqirin waayo ma ogid qofkan aad ku dheeldheelaysaa inuu kaa khayr badan yahay qadarka iyo qiimaha ilaahay agtiisa uu ku leeyahay ma ogid waxaa dhacaysa markaa inaad xaqirto wax ilaahay weyneeyey wax ilaahay weyneeyey markaad aad xaqirteed yaraysatana khatar baad ku jirtaa waxa la yidhi sukriyaddaa iyo dheeldheelkaasi iyo xaqiriddaa iyo iska weynayntaasi kama timaada qalbi uu ka buuxo masaawi akhlaaq mooyaane akhlaaqda ugu xun iyo dhaqan wixii ugu xunaa qalbi ay ka buuxsameen oo wanaag meeluu ka soo galo waayo xumaani buuxisay ayuunbay ka soo fushaa yaraysiga iyo xaqiridda iyo ku dheeldheelka dadka muslimiinta ahi nabigeena maxamedina sala allahu alay slm wuxu uhi bixasbi imri'in min ashar an yaxqira akhaahu lmuslim bal hadalka ha loo fiirsado ha la dhadhamiyo bixasbi imri'in min ashar qof shar wax kaga waxa kaga filan an yaxqira akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka ah inuu xaqiro inuu ninkii yareeyuu iska weyneeyo walaalkiisii muslimka ahaa in ruuxii dumar ahayd ay iska weynayso walaasheedii kale muslimadda ahayd walaalka ay islaamnimada iyo iimaanka ku hay inay iska weynayso ayaaba shar ugu filan baa rasuulku yidhi shar kalaba uma baahno qofku mar hadduu qof muslim ahoo walaalkii xaqiruu iska weyneeyo sharba intaasa ugu filan shar kalaba uma baahna innagu maanta waxaa jira qof iska daaya qaranmo iyo ummado dhan oo aynu xaqirnay oo aan odhan karo waynu xabaalnololinay iyagoo nool baynu aasnay oo magaca soomaaliya nala sheeganaya oo magaca islaamnimay nala sheeganaya oo degaani nala sheeganaya oo wax inoo dhexeeyaa jirin ayaynu xaqirnay oo aynu ku tumanaynu dhulka intaynu wadhnaynu ku dul soconno rasuulka waxaa kaloo qofka muslimkaahi marka uu labada shahaado qiro yidhaahdo ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muxamadan rasuulu llah waxaan qirayaa ilaa xaq lagu caabudayo inaanu jirin alla mooyaane nebi moxameden rasuulkiisii yahay baan qirayaa markuu idhaahdo lahu ma lilmuslimiin wacalayhi ma cala lmuslimiin wuxuu leeyahay waxay dadka muslimiintahi leeyihiin ee xuquuqa baa qofkaasi leeyahay waxaa lagu leeyahay oo korkiisa saaran waxaa dadka muslimiintaa lagu leeyahay marka ay sidaa tahay maxaa keenay ummad dhan iyo dad dhan inaynu markaan idhaahno waa sab inaynu markaa iska sarraysiino inaynu xaqirno inaynu qowl iyo ficilba ku xaqirno inaynu ku yaraysano maxaa keenay waa mid aan diinta ku bannaanayn weeye waa mid aan walaaltinimada islaamka iyo iimaanka aan ku bannaanayn oo meelka dhac ku aweeyey waxaa habboon markaa bal innaga laynooga baahan yahay malaa mudday qaadanaysaa dee inta aynu sideenna oo kale kala mid dhigi lahayne bal in layska daayo dadka muslimiinta ceebayntooda iyo dhibiddooda hadal iyo ficilba lagu dhibayo in layska daayo oo bixasbi imri'in min ashar an yaxqira akhaahu lmuslim qofka shar waxa ugu filan walaalkiisa muslimkaa inuu yaraysto inaad u aragto inuu kaa liito inaad u aragto inuu markaa meel xun ka soo jeedo isagoo kula mida wax alla wax idin dhexeeya aanay jirin waa dembi iyagana maxaa laha u habboon aniga oo jecel mawduucooda inaan mar gaara si uga hadlo haddana yacni hadalkan walaaltinimadaynu wadno dhexdeeda waxaan ayagana ka fari lahaa bal inay iyaga lafdooduna diinta ku dhaqmaan iyo wixii wanaag ah dadkaa la xaqiraya la yaraya la yaraysanaya haddii la xaqiray oo la yaraystay dee ilaahay ma xaqirinoo ma yaraysanine dadku waa siman yihin oo ilaahay waa loo siman yihi oo diinta waa loo siman yahay iyaguna diintii iyo wanaaggiiba inaanay ka dhaqaaqine iyaguna inay ilaahay ku xidhnaadaanoo wixii wanaag iyo akhlaaq iyo dhaqan wanaaga inay iyaguna la yimaadaan ilaahayna ay cuskadaan taasi waa mid midda kale ee walaaltinimada islaamka ilaahay waxyaaluhu qofka muslimka ahi inuu raadiyo qofka muslimkaa ceebihiisa inuu markaa iclaaniyuu dadka gaadhsiiyo waa wax laynoo diido ilaahay inaga reebay inuu qofku daydayo uun dadka muslimiinta cawradooda ama ha noqoto dad caadiya ama ha noqoto culimo in casaraadkooda iyo meelkadhacooda un la raadiyo in qofkaasi wuxuu ku xun yahay un la raadiyo dabeetana taasuun laga dhigto diin iyo markaa wax laga hadlo waa mid ilaahay inoo diiday waxaa kaloo ilaahay inoo diiday qofka muslimkaa in loogu yeedho laqab iyo naanays uu nacayo waayo qofkii muslimka ahaabay xumaynaysaa cadaawad ayay ka dhex dhalinaysaa dadkii muslimiintaha dhexdooda waxaa dhici karta in qofka muslimka ahina ee isna sidaa lagu yeedhay naanaysaa xun iyo waxyaalaha loogu yeedhayna inuu isna wixii oo kale iyo markaa uu isna ku kaco uu la yimaadaa dhici karta oo qofku markaa walaalkii iyo nafdiisaba waxyeelayo walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab ilaahay wuxuu yidhi ha ceebaynina nafihiina dadkii muslimiinta ahaa waxaa laga soo qaadayaa inay isku naf qura yihiin nafda walaalka haddaad ceebaysood wax ka sheegto waxay ka dhigan tahay inaad nafdaadii ceebaysood wax ka sheegtay midda kale markaad qofka ceebayseed wax ka sheegto dee isagina waa ku ceebaynaya waxbuu kaa sheegayaa dadkii muslimiintaha way isku mashquulayaan waxay noqonaysaa dabeed in adigi aada nafdaadii waxyeelaysay rasuulku sala allahu alay slam markuu tilmaamayey dembiyada waaweyn inay ka mid tahay inuu qofku labadiisa waalida caayo ama lacnado way weydiiyeenoo rasuulka waxay dhaheen oo sidee buu qofku waalidkii u lacnadaya ama u caayaya dee wuxuu rasuulku sala allahu alay slam yidhi ninku ama qofku wuxuu caayayaa qof kale aabihii iyo waalidkii ayuu caayayaa kii la caayeyna dee kii caayaybu waalidkii iyo aabihii caayaya qofkii dabeedna wuxuu noqonayaa isagu kau soo jiiday waalidkii cayda kau soo jiiday buu noqonayaa marka ilahay wuxuu leeyay walaa talmizuu anfusakum nafihin ha ceebaynina walaa tanaabazuu bilalqaab naanaysaha xun xun ee qofku aanu raalliga ka ahayn ee qofku aanu doonaynin inaan loogu yeedhin waayo nuqsaan bay ku noqonaysaa waxaanu qofku doonayn in loogu yeedho waxay keenaysaa in dadkii muslimiintaha marka cadaawad iyo colaadi dhexdooda gasho la doonaya inay isu saafi noqdaan arrintaa ilaahay wuxuu ku tilmaaminayaa inay tahay fusuuq iyo markaa ka bixi jidkiisi laga baxayo dulmi inay tahay lagama maarmaana ay tahay in laga toobad keeno waman lam yatub fa ulaika hum aldaalimuun inta ka toobad keeni weyda waa dhaalimiin ba ilahay yidhi waxaa kaloo ilaahay reebayaa in suudan qofka muslimka ah mala xun loo maleeyo wax aan kuu caddayn oo xumaana inaad qofka muslimkaa u malayso hadal iyo wax haddii lagaaga sheego inaad maxmal iyo meel wanaagsan ku xambaarto oo aanad markaba ula kicin maxmal iyo meelaad ku xambaarto oo xun inaad ula kicin asalka qofka muslimkahi waa cadaalad iyo khayr taasaad ku binaynaysa marka u horeysaba eed eegaysaba qofkan qof muslim ahoo khayr lahoo cadaalad iyo wanaag ku socda inuu yahay waa inaad markaa aada u haysataa wixii markaa mala ahina ee xumina dee markaa ma banaana wixii aad ku aragta ee cad ayuunbaad markaa dee wax ugu qaadi kartaa mooyaane male iyo mutuhis ma banaana malahaa xumina wuxuu keenaa inaad ka fogaato wuxuu keenayaa inaad colaadiso wuxuu keenayaa inaad u cadhooto taasina walaaltinimadii iimaanka ee dadka muslimiinta ka dhaxaysay mid ka hor imanaysa weeye ilahay muxuu uhi ya ayuha aladiina aamanuu ku aliya nebi rumeeyo ijtanibuu kaiira min aldan ina bacda adanni ism ilahi wuxu uhi ku aliya nebi rumeeyo ka dheeraada in fara badan oo mala-a ka dheeraada baa ilahay yidhi ina bacda danni ism malaha barkii waa dembiye ka dheeraada baa ilaahay yidhi oo iskaga fogaada sidaasaa ilaahayna faraya inaan male lagu soconin iyo mutuhis iyo tuhmaad oo aan cirdi iyo markaa sharaf dad aan lagu waxyeelaynin ee wax la hubo un qofkaa wax loogu qabto haddayse dunuunta iyo shakiyadaasi ay bataan waxay keenaysaa un dadka muslimiinta walaaltinimada ina dhaawacantay kala tagaan waxaa habboon qofka inuu isaga lafdiisu wixii walaaladii tuhun xun iyo mala xun ay ugu malayn lahaay inay ku tuhmi lahayeen inuu ka dheeraado ayaa habboon maxaa yeele rasuulku sala alla alay slm wuxuu inoo sheegay ina shayطaana yajri min ibni aadam majra dam in shaydaanku bini aadmiga halka dhiigu maro uu ka maro waswaaskiisa iyo markaa wax kutuurkoodu u sahlan yahay saa daraaddeed baa habeen habeenada kamida rasuulku sala allahu alay slam isaga oo la socda haweenaydiisii iyo xaaskiisii safiya ayaa laba saxaabi baa soo ay ayu ayay kusoo baxeen labadii saxaabi baa tallaabada hoosta ka yarxaday oo tallaabo dheereeyey rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi calaa rislikuma qun yar iska socda inahaa safiya waa islaantaydii safiya qun yar iska socda labadii saxaabi aadaya waxa ya rasuul allahi dee xumaan kumaanaan malaynayn subxaana allah bay yidhi wuxu uhi waan ogaya xumaanaydan ii malaynaynin laakiin shaydaanka ayaan ka baqday qalbigiina inu wax ku tuura oo tirahdaan talow rasuulku tanu caawa la socdaa maxay ahayd waan idinka gaadhay buri shaydaanku yajri min ibni aadam majra dam ayuu maraa sidaa daraaddeed qofka muslimkaah wixii tuhmaad iyo xumaan u keenaya inuu isagu iska ilaaliya waxa dha culimadu manata mawaadica tuhma fala yalumanna ilaa nafsa qofka hadduu meel tuhmaad tago de isagaa cirdigiisa iyo sharafdiisa isagaa wasakheeyey meel xumaanta iyo fujuurka lagu sameeyo hadduu werwareego kii halkaasu xalay marayay layim la yidhaahdo de isagaa iscawaray marka cidna yuu canaananin markaa qofka muslimka in xumaan loo maleeyana ma habboon isaguna inuu meel tuhmaad iyo xumaan la isdhigaa ma habboona waa mid inuu ka dheerada ay habboon tahay oo dee rasuulku arrinka waa isla xaaskiisii uu la socdo oo habeennimo intay soo booqatay uu sii dhawaynayo ayuu markaas in tuhmaad ay keento uu ka baqday uu sheegay sidaa daraaddeed baa waxa habboon dadka muslimiinta ah ee dhabta ahi inay ka dheeraadaan masalan isla taagga markaa dee qof muslimah oo dhowrsoon ruux dumara oo markaa meel isla taagayo gabadhi markaa ninay isla taagso waa laga yaaba inay maxarin ba yihiin haddana dadkii siiba dee habeenadii iyo xilliyada waa waxaan habboonayn oo qofka tuhmaad iyo sharaf dhac u keenaya marka waa in laga dheeraadaa markaynu sidaa leenahay dee waxa reeban wixii markaa xumaaye markaa istaataabasho iyo iska canqaadi waxaasi wax reeban weeyaan iyaduna aan banaanayn waxa kale oo ilaahay nahyi ilaahayna uu diiday in la baadho dadka muslimiinta cawradooda in meelka dhacyadooda la raadiyo iyadoo ilaahay uu asturay inaad adigu raadisood ku daba taagnaato waa in ilaahay waa inoo diiday taadna baadhbaadhka iyo raadintaasi waxay noqonaysaa jacayl aad jeceshahay munkarka inaad faafiso inaad mujtamaca iyo bulshada muslimkaa xumayso inaad kalsoonidii dadka muslimiintaa ka dhaxaysay aad markaa khalkhaliso ayaad rabtaa iyood ka doonaysa sidaa daraaddeed ayaa ilaahay wuxuu inoo diidayaa in cawraadka dadka muslimiinta la raacraaco meelka dhacyadooda in la raaco diyaanad iyo dacwo in laga dhigto dad un wax ka sheegood iyo culimo wax ka sheegood a waxaan habboonayn oon banaanayn weeye walaa tajcal fii quluubina hillan liladiina aamanuu ilahu hilli iyo xasad iyo xumaan hanoo gelin kuwii muuminiinta ee ducay kaa mudan yihin dadka muslimiinta ee kaa horreeyay ducay kaa mudan yihiin wixii ay gafeen aad ku aragtana dee waa inaad iska gees martaa inay markaa aanay u bereerina aada u qaadata laakin aad diyaanad iyo dacwo ka dhigatay wax ka sheegooda oo mid aan banaanayn walaa tajasasuu ilahay wuxuu leeyahay tajasusina oo cawradiina ha raac raacina baa ilaahay yidhi yani rasuulkuna sala allahu alay slam wuxuu ku timi oo yaa macshara man aamana bilisaanihi wuxuu rasuulku yihi waara jamaacada carabka ka rumaysay ee aanu iimaanku qalbigooda gelinu dadka muslimiinta cawradooda ha raacraacina ha dabagelina qofka qof muslima cawradiisa iyo ceebtiisa dabagala ilaahay baa fadeexaynaya walow fii jawfi beytihi gurigiisa dhexdiisanaata ilahay baa fadeexaynaya waa jaza iyo abaalmarin kuu taalla waa inaad iska dhaaftaa dadka muslimiinta ceebahooda iyo meelka dhacyadooda raadinteeda haddii aada caadaysatana kaasaa kuu yaalla in ilaahay adigana uu ku fadeexaynayo walow gurigaaga bartankiisana ha ahaatee waxa ilaahay kaloo uu nahiyey qofka muslimkaahi inuu walaalkiisii kale muslimkaa xanto hiiba waxaa la yidhaha baa ilaahay diiday masel iyo tusaale munafirahoo dadka ka eryaya ayaa ilaahay inoogu suureeyey ilahay wuxu uhi aayaddaa qur-aankeen wadnay ya ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min aldanni ina bacda aldanni ismun walaa tajasasuu walaa yaktab bacdukum bacda yuu xaman barhkiin barhka kale yuu xaman baa ilaahay yidhi ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akiihi mayta fakarigtumuuh miyuu jecel yahay baa ilaahay yidhi mid idinka midii walaalkii oo geeriyooday oo baktiyey inuu hilibkiisa cuno oo intuu bawdada cad ka soo goosto uu karsado ama shiisho miyuu jecel yahay dabeedna sidaa uu ku cuno waa nacdeen waa sidii wax laydinsoo hordhigay oo kale waa laydinsoo hordhigo waa nacdeen mar haddaad kaa nacdeen oo aydaan hilibkiisa inaa cuntaan aydaan doonaynin ilahay wuxuu leeyahy xantana iska ilaaliya waataqu llaha ilaahay ka cabsada ilaahay mid toobad aqbal badan oo naxariis badan weeyaan marka ilaahay wuxuu ku shabahayaa ka walaalkiisa muslimka ah xamanaya mid hilibkiisii cunaya isagoo dhintay nafdu miday karhaysa oo aanay markaa aada u nacaysa weeye walaalkaayoo geeriyooday inaad hilibkiisa cuntaa xantuna waa noocaas oo kale ka xamanaya walaalkii mid hilibkiisa cunaya isagoo dhintay ayuu la mid yahay markaas sideeba aada hilibkiisa isaga oo dhintay aada u nacdaa isla markaa hilibkiisa isagoo nool aad u cuntaa xantina waxay ka dhigan tahay isagoo noolood hilibkiisii cunayso ayay ka dhigan tahay markaa bacdiaba hadduu dhintay hilibkiisa aanad cunteen isagoo noolla hilibkiisa ha cunin oo xanta weeyaana iska daaya baa ilahay leeyihi xantana nabigeena sala allahu alay wasalam ayaa inoo fasiray markii la weydiiyey maxay tahay dikruka akhaaka bimaa yakrah waa walaalkayood ku sheegto wuxuu nacaya ayaa la ydhahdaa rasuul allahu ka waran haddii waxa aan ku sheegayo waa su-aalaynu inaba isweydiin karno waxa aan ku sheegayo hadduu leeyahay uu ku sugan yahay ka warran bay dha rasuul allahu haddii uu ku sugan yahay waxa aad ku sheegaysaa ee u nacaya waad xamatay baa rasuulku yidhi haddii aanu ku sugnayna waad ku been abuuratay baa rasuulku yihi sala allahu alay wasalam markaa xanta intihaag iyo meel kaga dhac xurmadiisii meel lagaga dhacayaa ku jira cirdigiisii iyo sharafdiisii oo la wasakhaynay meel laga dhacayaa ku jira khiyaana ayay noqonaysaa nabigeenu sala allahu alay wasalam caaisha ayaa waxay ku tidhi maalin maalmaha ka mid a xasbuka min safiya kada wa kada safiya arrinkaa iyo arrinkaasaa kaaga filan macnaha waxay ujeedaa safiyadanaad sheegaysaa saw tagaaban miyaanay tagaaban ahayn bal haddee ereygaasoo innaga anagteenna waxba ka ahayn yacni ma tagaaban oo weliba kasoo fushay laba dumar oo la wada qabo mid ka mid ah muxuu rasuulku ku yihi laqad qulti caaishaay waxaa tihi bikelimatin low musijat bimaai lbaxri lamasajathu baa rasuulku yidhi waxaad ku dhawaaqday kelmad badaha adduunka haddii lagu dari lahaa doorin lahayd baad ku hadashay buuri yacni kelmadaasa fiimata gaaban yacni waxa kaaga filanba gabadhaa waa mid gaaban ayaa rasuulku wuxu uhi kelmadda aad ku dhawaaqday waa mid adduunyada haddii badaheeda lagu dari lahaa wada doorin lahayd buuri oo wada qurmin lahayd taasi walaalayaal waa tusaale aynu usoo qaadanay dariiqa ilaahay u dhigay walaaltinimada dadka muslimiinta ah iyo waxa ay habboon tahay inay bulshadoodu ku sugnaato haddii ay ilaaliyaan waxaa ilaahay faray ka dheeraadaan waxaa ilaahay u diiday ay ku dhaqmaan waxay noqon lahaayeen kuwo caalamka maanta hogaamiya oo ka madaxa sidii horeba markay ku dhaqmeen ay dhaqangeliyeen ay u noqdeen hogaamiyaashii caalamka kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi taamuruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkari wa tu'minuuna billah siday markaa taa ugu sifoobeen baa dadka muslimiinta ahina ugu sifoobayaan dhinaca kale waxa habboon qofka muslimka ahi iimaankiisu uu faraya oo iimaankiisu aanu kaamil noqonaynin ilaa uu walaalkii la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay oo nafdiisa iyo nafda walaalkii isku mid uu ka soo qaado oo walaalkii uu kula dhaqmo waxau jecel yahay isaga inuu kula dhaqmo laa yuuminu axadukum baa rasuulku ui midkiin ma rumaynayo iimaankiisu ma dhamaystirmayo xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi waxa uu nafdiisa la jecel yahay ilaa walaalkiina uu la jeclaado iimaankiisu ma dhamaystirmayo baa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi marka waa arrin lagama maarmaana in qofka muslimkii walaalkiisa kale muslimka wuxuu naftiisa la jecel yahay inuu la jeclaado waxaa habboon inuu walaalkii ula dhaqmo siduu u jecel yahay inuu la dhaqmo shaki kuma jira inaad walaalkaa ka doonaysa inuu cawradaada asturo inuu xumaantaada ka aamuso sideebaad adigu markaa aada isagii wax aanad u samaynin aada uga doonaysaa kama raalli noqonaysid walaalkaa inay in yaroo xumaani kaaga timaado xaqaaga oo meel kaga dhaco sideed adigu uga raalli noqonaysaa walaalkaa inaad xumayso walaalkaa waxaad doonaysaa inuu mucaamalo hadduu kula yeelanayo inuu run ka sheego inaanu ku khiyaamaynin rishi kugu samayn adigu sidaad ugula dhaqmaysaa taa waxaad doonaysaa walaaladaa inay nafahooda kaaga garsooraan adiguna uga garsoori maysid waa midaan taasi ku banaanay nabigeenu sala allahu alay slam wuxuu ihi man axaba an yuzaxzac cala naari wayudkhala aljanna qofka jeclaada in naar laga dheereeyo jannana la geliyo faltaatihi maniyatuhu wayashhadu an laa ilaha ila allah ana maxameda rasuulu llah geeridu ha u timaado isaga oo qiraya ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooyaane walya'ti ila annaasi aladi yuxibu an yu'ta ilay dadkana ha ula tago wuxuu jecel yahay inay ula yimaadaan qofka walaalkaayo waxaad ka soo qaadaa u naftaadu ka matel waxa aad doonaysa inaad qofka muslimka kula yimaadona adna ula tag wixii isagu hadduu kula yimaado ku xumaynaya isagana ha ula tegin isna ugu xumaynayaa dhinaca kale waxaa kaloo diinteennu ay xaaraantinimaynaysaa dariiqa iyo walaaltinimada islaamka loo dhigayna ka mid ah wixii dhiba qofka muslimkaa inaad walaalkaaga muslimkaa dhibto inaad xuquuqdiisii ku xadgudubto hadduu wax iibinayo hadduu wax iibsanayo waxa kaa xaaraan najis waxa la yidhaha inaad ku samayso wuxuu iibsanayey inaad ku diliibsato lama ogola oo shay buu helayoo qof buu shay ka iibiyey qofkii intaad u timaadaad tira war shayganu intaa kaa siiye anaa wax ka jaban kaa siinaye iska celiyo shaygan oo kale anaa lacag kaa jaban baan kaa siinayaa qof baa shaygii nin ka iibsaday inaad tidhaahdo anaa lacag kaa badan kaa siisanaye e qofkan ka soo celi inaad ku dul iibsato iyo inaad ku dul iibiso midnaba ma banaana inaad markaa ku kordhiso lacagtii ood ku dallacdo adigoo najsi baa layidhaha ujeedo kale ka lahayn qofkan inaad ku dallacdo mooyaane ma banaana masalan shay ay laba qof kala iibsanayaan oo qiima isla taagan yihiin ood aragto qofkan dawanayo inu ibsaano u baahan yahay ayaa masalan kaba soqad boqol kun bay kala siisanayaan waxaad odhanaysaa markaa boqol iyo konton baan kaa siisanayaae aniga boqol iyo konton iga sii mana doonaysid adigu inaad iibsatay waxaad doonaysaa in qofkan wax iibsanaya inaad ku qaaliyayso lama ogolo diinteennu waa diida waxa kaloo la diiday dee alkhidba calaa khidbati lmuslim qofka muslimka ahi ruux dumarahuu doonayo dee inuu mid kale ka dul doonaano ma banaana dee dumarkii lafdeeda in markaa mid kale ay tii kale ayana meesha ka saarto ma banaana ilaa markaa qofkaa hore iskaga tegayo oo markaas ama la diidayo ama iska tegayo ma banaano inuu qof kala soo galaa waxaa kaloo islaamku inaga xaaraantinimaynaya in ruux dumar ah ninkeedii laga fasahaadiyo oo laga kiciyo oo laysku diro si markaas uu u furo oo dhibaata dhexdooda u timaado rasuulkeena maxamed sala allahu alay slam wuxuu yihi laa taxaasaduu haddaad dadkii muslimiinta ahayn ha isxasidina xasad waxaa la dhaha iskula kicina xasadku waxa weeye inaad doonto qof muslimahoo walaalkaaya nimco iyo wanaag ilaahay uu siiyey inuu ka qaado ama doon inuu kugu soo wareejiyo ama ha doonine muxuu ilaahay u siiyey inaad tidhahdo waa xasad waana arrin xun waxaana rasuulku sala la alay sl inoo tilmaamay alxasadu ya'kulu lxasanaat kamaa ta'kulu naaru lxatab xasadka noocaasihi in uu xasanaadka u cuno sida ay dabku xaabada u cuno walaa tanaajashuu baa rasuulku yihi ha isku dheeraynin iibka idinkoon ujeedin ha isku qaaliyeyn walaa tabaaqadu ha isu cadhoonina baa rasuulku yihi oo wixii inay isu cadhootaan ee iscolaadisaan keenaya iska ilaaliya walaa tadaabaruu dabada ha isu jeedinina baa rasuulku sala allahu alay slam yihi walaa yabic bacdukum calaa bayci bacd barhkiin barhka kale yuu ku dul iibsanin wakunuu cibaad allahi ikhwaana addoommadii ilaahayo walaalo noqda baa rasuulku yidhi walaalo noqda waxaana walaalo ku noqonaysaan marka waxaa laydiin diiday aa iska ilaalisaan ee ka dheeraataan ayaa noqonaysaan walaalo ilaahay waxaa rasuulku uhi laysa minaa man khadaba imra'atan calaa zawjiha aw cabdan calaa sayidih naga mid ma aha ninka fasahaadiya ruux dumara ninkeedii ka fasahaadiya ama addoon sayidkii ka fasahaadiya ma banaana waa mid badan siiba dumarka ayay ku badan tahay oo way dhacdaa in markaas ay isku diraan yacni nin ay gabadh ay ninkeedii ka hor keenaan reerkii oo iska caadi oo ninkii markaa islaan kalaba guursaday in tan fadhiga laga kiciyo laydhaa maxaa ku dhigay ka kac yacni waa mid badan oo maanta dhacda waa mid aan habboonayn waxaa rasuulku sala allau alay slam yidhi ayumaa imra'atin sa'alat zawjaha talaaqaha min hayri ma bis min hayri ma ba'sin fa xaraamun calayha raa'ixatu ljanna ruux allayaaliyo ruuxii dumara ee ninkeeda weydiisata furiin ba'si iyo balaaya iyadoonay jirin waxa xaaraan ka ah inay urta jannada urisaa waa ka xaaraan baa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi xaaraan bay ka noqonaysaa markaa iyadoo caadi waayo gurigu islaamka qiimo weyn buu ku leeyahay qoysku waa halka bulshadu ay ka soo unkanto waa halka bulshada iyo ummaddu ay ka dhowranto waa halka bulsho laga sahamiyo haddii qoysaskeedu qoysas ishaysta oo si wanaagsan u wada dhaqmaya ay noqdaan ubadka ka soo baxayaan ubad wanaagsan oo tarbiyaysan buu noqonaya ubad wanaagsan marka kasoo baxaana bulsho wanaagsan ayaa kasoo baxaysa cidda markaa fasahaadinaysaana waxa weeye markaa cid ibliis taladiisii ku soconaysa weeye cid markaas gaalada ayaa iyadu jecel in qoysasku ay burburaan si markaa xumaanta iyo faaxishadu ay u badato sidaa daraaddeed ayaanay bannaanayn in ruuxa dumari gurigeedii sablaanay ku dumiso sidaasaanay u bannaanayn in laba qof oo muslimahoo aqal wada dhistay in fasaad iyo xumaan dhexdooda la dhigo waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi walaa tas'al ilmar'atu talaaqa ukhtiha litakfaa ma fii inaa'iha yay ruuxa dumari weydiisan walaasheed in la furo si ay usoo afrogato waxa weelkeeda ku jiray iyadu si ay wixiiba isugu wada rogato oo haddii nafaqo la siinay haddii wax kale la si iyada si ugu soo wada wareego hiyay codsanin walaasheed furitaankeeda bal waa inay markaa codsataayay ku talisaa inuu markaa mid labaad iyo mid saddexaad la guursado si uu markaa dhaxanta iyo markaa duruufda haysata uga soo xareeyo waa tayna farayso walaaltinimada islaamku in markaa yacni la doono markaa taasina waa mid ka hor imanaysa walaaltinimada islaamka markaa waxa habboon walaalayaal inaynu walaaltinimada islaamka sidaa u ilaalino markaynu walaaltinimada islaamka sidaa u ilaalino ee aynu noqono dad walaala ah ayaynu adduunkana ku liibaanaynaa ayaynu ku horumaraynaa aakhirana ilaahay naxariistiisa iyo wanaagiisa aynu ku gelaynaa ilahay wuxu uhi walmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd dadka mu'miniinta qaarkoodba qaarka kale xigto u yihiin iyo awliyo maxay xigto isugu yihiin wixii wanaagsan bay isfarayaan wixii xunna way isu diidayaan ayaa ilaahay yidhi markaa dadka muslimiinta ahi inay noqdaan dad wanaagsan oo wanaagga isfara xumaantana isu diida ayaa laga maarmaana markaas ayay noqonayaan dad mu'miniina hodhaba oo adduunkii dhinac u soo wada jeeda oo adduunkii wax ka qabsada sidaa cagsigeeduna waa munaafiqnimada oo bacduhum min bacdin baa ilaahay yidhi iyagu waxay isfaraan waxa xumaanta la yidhaahdo waxay isu diidaan waxa wanaagga la yidhaahdo oo ay gacanta iska qabsadaan oo ay yidhahdaan ha samaynine iska daa markaa walalayaal si ilaahay inoogu naxariisto rag iyo dumarba waa inaynu walaaltinimada islaamka sidaa u ilaalinaa oo aynu ku dhaqannaa wax allayaaliyo wixii kobcinaya walaaltinimadaasee korinaya waa inaynu ka dheeraanaa wax allayaaliyo wixii waxyeelaynaya ama jidkeeda isoo dhistaagaya intaas ayaan kusoo gaabinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
ilaah ka abaalmariya sheekh maxamed waxaa dhacdaa waa tii aad tilmaantay inaan dadka muslimiinta cawraadkooda la sheegin ama waxba laga sheegin laakiin waxaa dhacaa dad fara badan oo muslimiina oo qirsan nebi maxamed iyo ilaahayba ayaa waxay sameeyaan fisqiyo fara badan bay ku baaqaan ama khuraafaad ha noqdo ama waxyaabo kale oo fisqiya kuwaasi miyaan farta lagu fiiqahaynin waxyaabahaasi ay wadaan
runtii markaa laga hadlayo xanta iyo wax ka sheega qofka muslimka ah waxa la diiday marka looga jeedo in isaga nuqsaan iyo waxyeelo loogu geysto marse hadduu yahay qof isagii xumaan falowa dadka muslimiintaahina ay ku degtoomayaan iyada oo taxdiir iyo digid bidcadiisa iyo xumaantiisa looga jeedo waa la sheegi karaa wixii xumaan ahee uu leeyahay waa la sheegayaa waana la tilmaamaa kiibada iyo xantu mararka ay jaa-iska sharciyan ay tahay ayaanay ka mid tahay taasi oo waa wax haboon wakti gaara in laga hadlo
sheekh maxamed waxyaabaha imika dumarka guryaha lagaga soo saaro waxaa ka mid ah haween kale oo inta badan hay-adaha iyo meelahaasi ku xidhan oo gaalada iyo hay-adaha christanka microphone o ah ayaa waxay ugu baaqaan inay haweenka horumarinayaan dabeetana waxay idhahdaan iyadan guryaha ku habsaamin ee kasoo baxa kuwa maxaa laga tilmaami karaa
alxamdulilah run ahaantii waataynu tilmaamaynayo qoysku marka qoysaska islaamku ay yihiin qoysas dhisan sidaynu inagu islaamka doonayno qof inantii ay tahay qof islaamahoo dhowrsoon oo adaabtii iyo akhlaaqdii islaamku doonayay ay ku socoto inankii sidaas leg akhlaaqdii iyo adaabtii islaamka ku socdo qoysaskeennina qoysas islaamahoo dhisan oo isku kalsoon oo wanaag iyo isjacayl dhexdooda ka jira inuu noqdo ayaynu doonaynaa taa waxa liddi ku ah oo doonaya inay burburiyaan oo kuwoodii kusoo burburiyey nimanka gaalada ah halka keliya ee ay doonayaan inay inaga fasahaadiyaanna waxa weeye sidii ay qoysaskeenna iyo guryaheenna ay u burburin lahaayeen sidii ay dumarka fadhiga uga kicin lahaayeen ee ay isaga horkeeni lahaayeen marka waa mid habboon run ahaantii in aada iyo laxaad looga digtoonaado in looga foojignaado sida islaamkeenna iyo diinteennu ina farayso dhaqankeenna wanaagsana islaamka iyo diinteenna inaynu ilaashano ayaa horumarkeenna iyo wanaaggeena ku jira laakiin tay ayagu inoogu baaqayaan waa tay ayaguba kusoo jabeena ibaaxiyad iyo xumaan ah in aada iyo laxaad looga digtoonaado ayaa habboon oon iskuulladooda la gelin oon sawirada ay doonayaan aan loo gelin oon loo qaadin oo koofeeradooda aan la tegin oo laga dheeraadaa waa mid habboon dadka muslimiinta u habboon oo muqaaaca taama inay ku sameeyaan waa miday habboon tahay weeyaan
jazak allahu alkhayr aljaza sheekh maxamed sheekh maxamed cali jama muxaadaradiina intaasi ayay noogu soo gabagabooday wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu